من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadan idinkugu soo gudbi doonna waxaa ka mid ah howlgal askar looga dilay dowladda federaalka kuwo kalena looga dhaawacay ayaa ka dhacay magaalada muqdisho duleedkeeda iyo sidoo kale hiiraan magaalada muqdisho ayaa lagu soo rogay bandow iyadoona bulshada magaaladaas ay ka cabanayaan dhibaatada dowladda ay ku hayso dadka dagaalo culus ayaa lagu qaaday shisheeyaa haysta magaalada jannaale ee shabeellaha hoose munaasabad lagu soo xiray tartan heer degmo ah oo u dhexeeyey ardayda madaarista ayaa ka dhacday degmada jilib maamulka somalilan ayaa sabab u noqday in dad dhow la shaqaysan jiray ay iminka dawarsadaan maadaama uu xiray xarumahoodii ganacsi iyadoo uu ku marmarsiyoonayo cudurka corona in ka badan labaatan qof oo muslimiin rohingi ah ayaa ku dhintay doon kula degtay xeebaha dalka maleysiya waddanka maraykankana tirada dhimashada cudurka corona soddon kun ayay kor u dhaaftay waxaad sidoo kale warkeena ku maqli doontaan xubinta ganacsiga ee u diyaargarooba isagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن aynu ku bilownaya howlgal askar looga dilay dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho iyo sidoo kale gobolka hiiraan haddii aynu ka horumarno duleedka magaalada muqdisho waxaa ka dhacay howlgal ay fuliyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ay howlgalkani ku dileen laba askari halka sidoo kale saddex kale ay ku dhaawaceen mid ka mid a askartii la dilay ayaa qorigiisa laga qaatay waxaana intaa kadib goobta uu howlgalka ka dhacay soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo howlgallo baaritaana halkaas ka sameeyey sidoo kale habeennimadii xalay fiidkii waxa ay dowladda federaalka ciidamo kusoo xaaqday xaafado ka tirsan deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho walow natiijada baaritaankoodaas uu kusoo dhammaaday mid aanan waxba lagu keenin sidoo kalena gobolka hiiraan waxaa ka dhacay howlgal gaara oo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuuna si gaara kaga dhacay magaalada beledweyne ee caasimada hiiraan howlgalka ayaa waxaa lagu bartilmaameydsaday hal askari oo ka tirsan maamulka hirshabeelle ee la shaqeeya xabashida askariga waa la dilay sidoo kalena waxaa laga qaatay qorigii uu watay sida lagu sheegay war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab labadan howlgal ee ka kala dhacay muqdisho duleedkeeda iyo sidoo kale hiiraan ayaa waxay imaanayaan iyadoo sidoo kale habeennimadii xalay howlgal kale oo ka dhacay xaafadda madiina lagu dilay xubin ka tirsan sirdoonka dowladda farmaajo dagaalo culus ayaa lagu qaaday shisheeyaa haysta magaalada jannaale ee shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya magaalada jannaale ayaa ku waramaya in weerar culus lagu qaaday ciidamada uganda ee halkaas kusoo duulay rasaasta ay labada dhinac isku adeegsanayeen ayaa laga maqlayay deegaano ka agdha dhow magaalada jannaale waxaana ciidamada uganda iyo sidoo kale kuwa dowladda farmaajo tan iyo markii ay soo degeen jannaale ay waayeen wax nasiino ah oo waxay inta badan la kulmaan weeraro toos ah qaraxyo iyo sidoo kale duqeybo oo kaga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal adag kula jira shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo sidoo kale dowladda federaalka oo la shaqeysa shisheeyahaas magaalada muqdisho ayaa lagu soo rogay bandow iyadoona bulshada magaaladaas ay ka cabanayaan dhibaatada ay ku hayso dowladda wariye cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa inoo faahfaahinaya dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa maanta waxay hadalhayaan bandow xalay lagu soo rogay kaasoo ka dhaqan galay meelo magaalada ka mid a gaar ahaana jidadka isu socodka bulshada muhiimka u ahaa inkastoo dowladda federaalka marka hore ay sheegtay in bandowgu uu yaro khafiif yahay oo goobaha ganacsiga gaar ahaan kuwa cuntada qalalan lagu gado ay furnaa karaan haddana muuqaalo xalay ay duubeen wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho qaarkood waxay muujinayeen jidadka oo haawanaya islamarkaasina aanay jirin hal goob oo furan iyo wax dad ah oo dhaqdhaqaaqaya oo aan la arkaynin bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho waxay sheegayaan in cudurka coronavirus oo dowladda federaalka ay ku marmarsiyoonayso inay ka hortegayso aan qaabkan looga hortegi karin laakiinse ummadda colays la saarayo waxba waxbay ku saabsan yihiin cudurkan allaa keenay ilaahaan ka magangelaynaa asagaa naga celin kara ciddoo doona asaa ku ridaaya ciddoo doona asaa ka badbaadinaya waxaan rabnaa annagu masaajidaha la xiraa iyo bajaajaa la joojaa iyo bajaaj coronavirus ma celiyo ma celin karto meeshaas iska marweysaa coronavirus may keentaa waddadaas ay martaa dadka dhibaatoon amba dhaawaca amba muxuu qaadaa hilibka la sheegaya aniga hadda laba geelaan soo safarsaday waxaan geeli lagaa gada maayo oo laqali maayo geel laqalaa ma leh waxaan rabaa geele hilibka in naloo fasaxo waxa la sheegaayo waa aan nala ka joojiyo ilaahay tawakalno haddii adduunka lacag looga rabana lacagta la keeno walba dadka marka guryaha lagu xareeyo waardiya ha la saaro walax cunaha lagu geeyo sidii turkiga oo kale guryaha noogu keenaano walaxaan cuno dadka ha loo geeyo masaakiinta ha loo qaybiyo waan ka yeelaynaa masaajid la xidaayo iyo mootabajaad socome iyo xoola la qalima iyo waxaas koroona faris ma celishaan kanoona faris ilaaha celi kara koofirnaytan annagu ma keenin rabki ilaa shan sac ilaa wixii ka dambeeyo ani laakiin shaksi ahaanteedu waxaan dhihi lahay bandooga inaan naga deeyaan dawladda sababtoo ah anaga bajaalleenahay magaaladii oshiida oo corona virus laga cararaayo haddii ayna dhahaan haddana bandooga jiro aniga marka maxaan samaynaa ilaan shaqada muhiimaddeeda waxaa waaye maqrabka wixii ka dambeeya ilaa afar sac saddex sac macaanteeda meesha ku jirtaa marka waxaan dhihi lahaa bandooga inaan naga deeyaan aniga bajaalle haddaana waxaa waaye waan waan dhammeeyaan saacad dhiiggaan dhiiggeen ma arag aa wadooyinka aa kuma royna ma fahantaade saas ay tahay hadda wadooyinka inta badan waan naga xiray muqdisho dhan wax koobana laga dhaha caasimada dhan waddada masaarada waa lagu beri camalaya noo saaran qam waa xirteen maxaa loo xiray noo sheeg bal aniga waxaa ka mid ah bajaalliyada khaasatan kuwa gelinka dambe shaqeysa ilaa habeenkii waxna waa ka biishaa waxna waa ka dhiibaaho baasha deyna lagu soo qaataa badankeed saas ay tahay marka dadka shaqa abuurka loo sameeyaan ku jiraa culays aad iyo aadayn nagu sii naqanay maadaama aanaan dhallinyaradii wax ka sii wax ka wax ka biilato waxna maaragtay ka bursato maaragtay bajaajka marka waxaan jeclaan lahaa in meel kale maaragtay bandooga maadaama dadka annaga bulshada iskuma keeno keli qof keliyaan uun qaadnaa service service keliya u shaqaynaa ha ahaato laakiin bulshada iskuma keeno cudurku waana saameeyey waa ku ogolnahay dawladda waa dawladdayna inay yacni maaragtay waxyaalaha qaar naga xakamayso ilowsa laakiin bandowga canshuuraa nagu socoto alxamdulilah biilaa nagu socoto kiri guryaan deganaa dad badani waxay isweydiinayaan sababta iyadoo la leeyahay korona ayaa laga hortegayaa bandowga habeenkai oo keliya loo soo rogayo qaar ka mida bulshadu waxa ay sheegayaan inaanu ahayn cudurku mid habeenka oo keliya faafa laakiinse qorshahani uu yahay mid siyaasadaysan dowladda federaalka ayaa waxay ka cabsi qabtaa in xarakada shabaab ulmujaahidiin ay sii laba jibaarto weeraradeeda marka la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan sida aawadeedna waxa ay doonaysaa in dhaqdhaqaaqa magaaladu uu noqdo mid xadidan islamarkaasina ay xaaladda sii qaymayso intaan ramadaanka la gaarin cudurka korona ayaa caalamka faraba'an ku haya dowladda federaalkana waxay sheegtay in muqdisho uu soo gaaray islamarkaasina dad u badan saraakiisheeda iyo kuwa shisheeyaha la shaqeeya laga helay kiisas cudurkaasi la xiriira waxay intaasi ku dartay in dhowr qofood ay cudurka muqdisho ugu dhinteen munaasabad lagu soo xiraya tartan heer degma ah u dhexeeya ardayda madaarista ayaa ka dhacday degmada jilib weriye abubakar ayaa warbixintan inoo diyaariyey
xilli maalmihii la soo dhaafay wilaayaadka islaamiga ah ay si isdabajoog ah uga dhacayeen tartanno heer degmo ah oo dhex maraya ardayda madaarista qur-aanka kariimka ayaa waxaa degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka lagu qabtay munaasabad ballaaran oo abaalmarinno lagu guddoonsiinayo ardaydii kaalmaha horey ka galay tartanka ka dhacay magaalada jilib kadib saddex maalmood oo ay socotay musaabaqada ayaa waxaa xaflad ballaaran oo ka dhacday masjidka tawxiid lagu soo gebagabeeyey tartankii heerka degmo oo dhex maraya ardayda madaarista qur-aanka kariimka munaasabadda ayaa waxaa lagu casuumay culummo iyo waxgaradka wilaayada jubbooyinka kuwaasoo dhiiragelin iyo hambalyo u soo jeediyey ardayda ka soo qayb galay tartanka qur-aanka kariimka sheekh cabdiwaaxid muudey ayaa ugu horrayn goobta ka jeediyey kelimad ku aadan maamuuska ay leeyihiin dadka ahlu qur-aanka ah waxa wayaan u dardaarmaynaa muslimiinta qur-aanka in aad loo aqriyo ayna qur-aanku waa shifaa aayadihii hadda ardaygu noo akhrinaha inna haada alqur'aan yahdii lilatii hiya aqwa qur-aanka dadku wuxuu ku hanuunayaa dariiqada ugu wanaagsan dariiqada ugu wanaagsan hadday tahay xagga maarata caqiidada hadday tahay xagga akhlaaqda suluukiyaadka waddadaasuu dadku qur-aanka ku hanuunaya qur-aanka waana shifaahu marka qur-aanka ha la akhriyo oo aan akhrina dadka muslimiinta bishaan waxa weye ramadaan inay u diyaargaroobaan oo qur-aanka in aad loo akhriyo tan kale ilaahay wuxuu nasri nagu siiyo waa qur-aanka dee akhrintiisa marka maadaama dee silaac uu socdo bayna alxaqi waalbaatil waxaan maanta ku dagaalamayna waxa weeye annaga silaaci noo ah waa qur-aankaas marka qur-aanka aan akhrinna haa la wada akhriyo qur-aanka waxa weye saqiir iyo kabiir rijaal iyo nisaa aan ka wada qayb qaadanna ma keliya ardada keliya ma ahayn waxaa la rabaa dadka waaweyn inay bartaan oo ayagana ay ku tartamaan oo muraafasad ay soo galaan ayaa marka loo baahan yahay sidoo kale nabadoon cabdiraxmaan shilow dhaqane afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada jubbooyinka ayaa isna goobta hadal ka jeediyey hiigsada inaad ka qayb gashaan tartanka guud ee ay xarakada qaban doonto walaayooyinka oo dhan loo qaban hayo insha allah hadda waxaad ka soo baxdeen inta muxuu ahay jaa'iso la siin doono waxaad ka soo baxdeen degmadii jiri waxaad u gudbi doontaan walaayada jubbooyinka walaayada jubbooyinkana waxaa la rabaa inaad ka gudubtaan oo aad u gudubtaan heer xarag ood haddana noo soo qaadaan tartanka oo aad walaayada jubbooyinka lambar koow u gashaan baan inka rabnaa arrintaasna waxaa lagu gaari karaa dadaal waxaa laynka rabaa inaad dadaashaan inta hadda muxuu ahaaye ay degmooyinku isu imaadahayaan inaad sii dadaashaan markii muxuu ahaaye la tartamo wixii soo baxay inay sii dadaalaan baa la rabaa oo tartanka weyn ay moogtahay u tafaxiitaan oy u diyaargaroobaan ugu dambayntii guddigii daadihinayay tartanka ayaa ku dhawaaqay magacyada ardayda iyo kaalmaha ay kala galeen markaan ku hormaro soddonka juz ardayga kaalinta koowaad ka galay soddonka juz magaciisu waa cisudiin cabdulaahi faahiye islamarkaana u tartamahayay madrasada daarulqur'aan cizudiin cabdulaahi faahiye soo istaag insha allahu tacaala cizudiin wuxuu u helay insha allahu tacaala jaa'izo iyo abaalmarin ahaan kitaabka qur'aanka ah oo alqalam naadiq qalinka qur'aanka akhriyo iyo axaadiista ay ku duuban yihiin ee alqalam naadiq loo yaqaana iyo lacag dhan laba milyan oo shilin soomaali iyo cumaamad insha allahu tacaala aanu gudubna insha allahu tacaala shan iyo tobanka juz ardayga kaalinta koowaad ka galay shan iyo tobanka juz musaabaqada oo ardayga magaciisu uu yahay cali cabdulaahi jacfar kana socda madrasada al aqsa cali cabdulaahi jacfar wuxuu abaalmarin ahaan u helay asagana kitaabka amba qalimka loo yaqaan alqalam naadiq iyo lacag dhan milyan iyo shan boqol iyo cumaamad insha allahu tacaala waxaan haatan u gudbaynaa qaybta tobanka juz oo ah qaybta ugu dambaysa insha allahu tacaala kaalinta koowaad waxaa galay ardayga magaciisa uu yahay amba ardayada magaceeda uu yahay nasteexa moxamed cabdi kana socota insha allahu tacaala madrasada al aqsa nasteexa moxamed cabdi ay ardayada nasteexa moxamed cabdi ee gashay kaalinta koowaad ee tobanka juz waxay abaalmarin ahaan u heshay idan insha allahu tacaala lacag dhan hal milyan oo shilin soomaaliya kitaabka qur'aanka ee loo yaqaan alqalam naadiq iyo caadad shaanba insha allahu tacaala فلتخبروا من بعدكم من جاركم أن العطايا حفظ وأين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم xafladan lagu maamuusayay ardayda ka qayb galay tartanka heerka degmo oo loogu diyaargaroobayo musaabaqada qur-aanka kariimka ay qabato bisha ramadaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku soo dhammaatay jawi xasiloon iyadoona ardayda iyo martisharafka kale ay ahaayeen kuwo aad u faraxsan toddobaadyadan waxaa wilaayaadka islaamiga ah ka soconaya tartanno qur-aanka kariimka ah xilli ay nagu soo wajahan tahay bisha barakaysan ee ramadaan oo ah bisha uu allah soo dejiyey qur-aanka kariimka maamulka somalilan ayaa sabab u noqday in dad awal shaqaysan jiray ay iminka dawarsadaan maadaama uu xiray xarumahoodii ganacsi iyadoo uu ku marmarsiyoonayo cudurka korona maxamed ismaaciil ayaa warkan inoo aqrinaya
anise yuusuf cabdulaahi waa hooyo masaakiin ah oo markii horeba aan dhanka maadiga aan dhaqnayn laakiin iminka waa looga sii daray waxay biili jirtay labaiyo labaatan ruux oo carruur u badan kuwaasoo iskugu jira waxay dhashay iyo kuwa ay sii dhaleen haatan waxay iska joogtaa xaafaddeeda magaalada hargeysa mana haysa wax shaqo ah maxaa yeelay maamulka somalilan ayaa u sabab noqday inay xirnaato xarunteeda ganacsiga waxay maqaaxi yar oo sambuuska iyo waxyaabaha kale lagu iibiyo ku lahayd idinka xarun waxbarasho ayna ku iibi jirtay waxyaabaha ay samayso laakiin xaalku waa isbedelay maadaama goobihii waxbarashada gebi ahaanba maamulka somalilan oo xiray asigoo ku marmarsiyoonaya cudurka corona waxaan ahay hooyo aniise yuusuf cabdilin muddo shan iyo labaatan sano ah ayaan ku iibinayay goobaha waxbarashada oon ciyaalka noloshooda ku dabarayay kadibna waa kaa xanuunkaasaa iyo mid mudarsadihii iyo xaggii wax lagu baranayo dhan waa la wada xidhay haddii la xidhayna noloshii ciyaalkiiba cidhiidhi gashay shan hablood baan leeyahay shantii hablood waxay dhaleen laba waa agoomo laba hablood agoomay noqdeen toddoba iyo toban ciyaalay haystaan waxa la waxaan ku dabaran waaye aniga igaas noloshooda dabari jiray way sugi jireen wax rag inooma joogo aniga laftarkayga odayga igu dhintay kuwii aan dhalayna agoon bay noqdeen kuwii aan dhalayna agoon bay noqdeen intaasoo dhan baa noloshayda ku dabari jiray uraa cayr una fooftigi jiray daqiiqdaay kadibna meesha inoo fadhiisatay iminka muddo bila gurigaan fadhiyaa haddana waxaa dhacday inaan meel yaroo halkaas aan ku sameeyo oo laygu yihi bal intaa aanu aanu dee alaabta kaa gurayno kiraha bixina iskaga sii samayso halkii baan dana weysa iminkana suuqa xusbigan walaahi saa ula wareegaan manaa bal inaad iyadoo daqiiqay caaw garacdan aad uga hesho sidaasay noloshayadii noqotay kadib markaa waxaa dhacday inaan ninkii ciyaalka dhalayna dhowaan dhintay oo laba een laba calimada ay wada hadli weyday wax yaraan sameeyeyna walaahi suuqiiba uu shakii dadkii kala galay wax bilaa daboola sidaaba marmar ugu leeyahay markaa sidaasay noloshayda iskaga ciriiri noqotay wey toddoba iyo toban ciyaala iyo dee shantaa kale laba iyo labaatan qof baan ku joognaa meesha may quraa caayo saamuusa ama midba in meel geyn jirtoon madrasadaha kula kala faab jirna may ilaahay mooy cid kale noo maqan ma jirto والله إلهي مو يعيد كلام ما وشيء الصومالي سبحان كعب سنة لبي يلا باطن عيال لبي يلا باطن قفقان هنا وحيري وحوي ما أنا قاعد نروح شيء السوق قاعد كحك حاب شيء السوق قيل ما شرو بس قبلي أنا لقى حدا نكى ما الصومالي سبحان كعب سنة نكى وحنا نقص عاونة لو حنا نقص صارية مو شاشة أنا نقص لما كاش شاشة اللي كم وغلا هنا أنا نقص صدره تاس يلا باطن تاي لبي يلا باطن قفقان هنا gacan ilaahay mooye gacan kale naga sarreeya lambarka aad noogu soo diri kartaan waa four eight five six laba one nine magaca idiin soo baxaya saaska waxa weeye iyo cali subeer itoobiya oo cudurka corona farabadan ku haya ayaa qaadka ka yimaada si isdabajoog ah loo keenaa magaalada hargeysa sidoo kale diyaaradaha itoobiya oo adis ababa ka soo duusha ayaa ku soo dekata hargeysa waxay isweydiintu tahay haddii cudurka laga hortagayo maxaa kuwaasi loo joojin waayey
war ku saabsan dad muslimiina oo kasoo jeeda rohingya oo ku dhintay xeebaha dalka maleesiya ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي قصيدتي بدأتها xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa dalagga waddanka sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sidoo kale xubintanna waxaad ku maqli doontaan ganacsatada degmada saako uu aad ugu diyaargaroobaya bisha barakaysan ee ramadaan raashinka waddanka haddaan ku horrayno waxaa suuqyada ugu badan ee laga hela ka mida kuwa ku yaalla koonfurta soomaaliya gelleyda ayaa ugu horraysa oo ka soo gooda beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa siddeed kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa la iibinayaa shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah masagada waxaa koombadeedii la iibinayaa saddex kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa maanta la iibinayay boqol sagaashan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan egno koombadeedii waxay ahayd laba iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa la iibinayaa hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah sisinta kiiladeedii waa saddex iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan egno jiritaankeedii waxaa la iibinayaa sagaal boqol oo shilinka soomaaliga ah halka liitarkeeduna uu yahay konton kun oo shilinka soomaaliga ah ضبطها دستورنا آياته تفصلي
iminkana waa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid cadiyda haddaan ku horrayno waxaa maanta jiragaankeedii la iibinayay afar iyo labaatan dollar iyo bar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa afar iyo labaatan dollar iyo bar bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii toddoba iyo labaatan dollar halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay labaatan dollar iyo bar baasada nooca loogu iibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa lix dollar makaroonida nooca yareer kartuunkeedii waa lix dollar iyo bar markaana haddaan u weecano dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah ganacsatada ku dhaqan degmada saako ayaa aad ugu diyaargaroobaya bisha barakaysan ee ramadaan iyadoona guud ahaan suuqyada wilaayaadka islaamiga ah laga dareemaya diyaargarow ku aadan bisha ramadaan qaar ka mida ganacsatada saako ayaa u warramay idaacadda islaamiga ee alfurqaan iyagoo ka warbixiyey dareenkooda ku aadan bisha barakaysan ee ramadaan siday u soo dhoweynayaan iyagoona sheegay inay keeneen agabyo kala duwan magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed daahir meesha aan joognana xarunteeda waa carwa tawakal electronic carwa tawakal waxay ku taala qaybo badan oo wilaayaad ka mid ah sida weysaaka oo kale jilib oo kale kuuyibarow waxyaalaha ay u talagashay bisha ramadaan nagu soo wajahan waxaa ka mid a waxyaalo badan ramadaanka waxyaalo badan ayaa loo keenaa marka hadda xilli lagu guda jiro ramadaanka waxaa ka mid a sida timirta oo kale makiinadaha lagu shiido maaragtay cabitaanka makiinadaha lagu shiido maaragtay hilibka iyo qudaarta waxyaabo fara badan oo dadku ay isticmaalaan ayaan ugu keenay bisha ramadaan oo hadda lagu- lagu soo wajahan Ee, bisha ramadaan waxaa ka mid a xilliyadii hadda waxaa jira oo wadooyinku waa xirmeen waxaan soo horumarinay adeegyadii loogu talagalay bisha ramadaan in la isticmaalo ka waran adinka dareenkiina ku aadan bisha barakaysan ee ramadaan bisha ramadaan waa bil khayr badan alla subxaana wa tacaala noo- maaragtay uu noogu talagalay in xilligeedina lalu- nagu soo wajahan yahay dadaal fara badan na maaragtay in cibaadaad badan maaragtay lasii wado Ee, bisha ramadaan waxay leedahay xilliyada oo maaragtay habeenka oo kale een, maaragtay taraawiix iyo maaragtay cibaadaad kale iyo waxyaalo fara badan iska jira marka een, waa bil barakaysan oo khayrkeeda wadata dadka waxaan ugu baaqayaa bisha ramadaan waa bil aad u khayr badan een, inay ka faa'iidaystaan cibaadaadkooda iyo maaragtay ee, ramadaanka lagu guda jiro inay aad uga faa'iidaystaan jasaakum allah khayr intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها halka warkan dhegaystayaal uu idinkaga imaanayo waa raadiyaha alfurqaan in ka badan labaatan qof oo muslimiin rohingya ah ayaa ku dhintay doon kula degtay xeebaha dalka maleysiya ugu yaraan afar iyo labaatan qof oo qaxooti muslimiin rohingya ah ayaa ku geeriyooday doon kula degtay meel ka baxsan xeebaha dalka maleysiya sarkaal lou hadlay ciidamada ilaalada ee dalka bangaladesh ayaa waxa uu saakay sheegay inay soo badbaadiyeen dad ka badan saddex boqol oo ruux oo u dhashay rohingya kuwaas oo uu sheegay inay dhibaataysnaayeen wuxuuna hadalkiisa intaas raaciyey in doontii ay saarnaayeen ay u jiideen dhanka xeebta sarkaalkanna way soo xigatay wakaalada royters ayaa waxa ay sheegaysaa in uu yidhi dadkan waxaan u celin doonaa dalkoodii hooyo ay kasoo guureen oo ah myanmar waa haddii ay u suuro gasho sarkaalkan muuqaal baraha internetka lagu faafiyey ayaa muujinaya sawirada dadka la soo badbaadiyey oo badankoodu ahaa haween iyo caruur kuwaas oo aan awoodi karin inay wax dhaqdhaqaaqa sameeyaan maadaama ay gaajo dilotay mid ka mid a qaxootiga ayaa sheegay muslimiintan dhibaataysan oo warbaahinta kula hadlay halkii lagu soo badbaadiyey ayaa waxa ay sheegeen in markan ay tahay markii saddexaad oo laga soo celiyey xeebaha dalka maleysiya oo ay doonayeen inay ka helaan magangeliyo waxa ay sheegeen in dowladda maleysiya ay diiday in wax magangeliyo ah ay siiso muslimiintan maadaama ay dhibaato ba'an ku hayaan dowladda buudiga ah ee miyanmar hay-adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaa horey u sheegay in in ka badan hal milyan oo dadka muslimiinta rohingya ah ay qaxooti ahaan ugu nool yihiin xerooyin ku yaala koonfurta dalka bangaladesh kuwaasoo dowladda miyanmar ay si khasab ah uga soo ceeriyeen dalkoodii hooyo sanadii labada kun toddobiyo tobanka ilaa labada kun lix iyo tobanka inta u dhexaysa dhibaatooyinka kala duwan ee lagu hayo muslimiinta rohingya oo ay ku hayso waxaa indhaha uun ka daawanaya hay-adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale dowladaha caalamka kuwaasoo qaarkood xataa diiday inay magangelyo siiyaan dadkan muslimiinta ah ee dhibaataysan warka korona ku saabsanna dalka maraykanka tirada dhimashadu waxa ay kor u dhaaftay soddon kun oo ruux oo saacadihii lasoo dhaafay ama afar iyo labaatankii saacii lasoo dhaafay dalka maraykanka waxaa korona ugu dhintay wax ka badan laba kun iyo shan boqol oo ruux wuxuuna maraykanka saadaalinayaa in intaas in kasii badan ay ka dhiman doonaan maalmaha soo socda warkii aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa